Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Hirshabelle Cabdiraxiin Ciise Cadow iyo Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle Muxudiin Macalin Mukhtaar ayaa si wadajir ah xariga uga jaray isbitaalka deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Isbitaalka ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisay bulshada deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabelle iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana loo dhammaystiray dhammaan agabyadii uu ku shaqeyn lahaa. Doctor Xasan Cali oo kamid ah aasaasayaasha isbitaalka Ceelbaraf ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray isbitaalka iyo baahiyaha loo qabay in dib loo howlgeliyo boqol kun laba boqoloo kun oo shilin soomaaliya yacni qof walba ama qoys walbaa lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday toban iyo siddeed sano ka hor nasiib darro isbitaalka yacni adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistamkii duuliga ahay ama culeysyo badan oo jiray nasiib wanaag haddoo aan joogno bishii agoosto ayuu yacni noo dhammaystirmay boqolkiiba siddeetan horo isbitaalka haddii aan wax idinkaga sheego hore dhowr adeegyo badanoo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyey dhakhaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaa jiray waxay ka samayn jireen kaambeyno ha ahaato indhafiiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temborary ama goosgoos ahay ahayd laakiin hadda wixii ka dambeeyo agoosto wixii ka dambeeyo rajadayna waxay tahay inuu la furo oo boqolkiiba boqol uu shaqeeyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabelle doctor muxudiin macalin mukhtaar oo ka hadlay munaasabadda dib u howlgelinta isbitaalka ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii bulshada hirshabelle ay ku heli lahaayeen adeeg caafimaad isagoona ugu hambeliyey bulshada ceelbaraf isku tashigooda waxaan soo aragnay isbitaalka qaybihiis kala duwan oo runtii ay u dhammaystiran yihiin agabkii loogu baahnaay waxaan rabnaa inaan baraarujinno islamarkaasna ku dhiira gelinno dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jiraan iyo shaqola'aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku idhahdaa ay haystaba in aysan suurtagelaynin iyaga dadka lamida in ay sameeyaan marka runtii deegaano kala duwanaan soo marnay bal degmooyinaan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan samaynin isku tashigan ay sameyn dadkan ku nool deegaankan ceelbaraf waxaan leenahay waa runtii aadan idinkugu maxaan ku idhaahdaa hambalyeynayna wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabelle cabdiraxiin ciise cadow ayaa sheegay in bulshada ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilaqaanka ay muujiyeen waxaana uu uga mahad celiyey isku tashigooda ay dib ugu howlgeliyeen isbitaalka deegaanka adaan ugu mahad celinaa maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii hirshabeelle maanta ay timiday wasaaradda caafimaadka ay joogto madaxtooyada ay joogto annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshaan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaallo oo baahida caafimaad ay ka jirto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaa horey isxilqaanka aad samayseen weli fari kama qodna isbitaalku dowladdu wax waa idin tiri kartaa gacan waa idin siin kartaa laakiin waxaad keensateen inaa haysatiin bulshada deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhibaato ku qabay inay helaan adeeg caafimaad oo deegaanka ah iyagoo dadka u baahda adeeg caafimaad ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka iyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya balse ay ka maarmi doonaan hadda